halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka f m-yada geeska afrika iyo barta internet-kaan ku leenahay ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin siddeed iyo tobanka mey labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saakiyo caalamkana waxaa soo jeedinaya anigoo ah sahre ciidle nuur iyo ismaaciil xuseen farjar
waxaad moodaa baryahan dambe aadihii in arrimahin somalilan siyaasadda ay soo dhaxgaleen runtii aanay ahayn wax runtii aada u wanaagsan imika saddexaa dada xukuumad ahaan aan fookuska ku haynaa ama runtii aada aan imika daba soconnaa xukuumaddan go-aan baan ka qaadanay in aadaha runtii wax degdega runtii arrin degdega laga qaato maadaama runtii fawdo iyo qabs aan loogu talagelin
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax siciid axmed oo ah la taliyaha madaxweynaha somalilan ee hay-adaha caalamiga ah oo sheegaya inay shaqada ka joojinayaan qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala somalilan waraysi ayaan idinka haynaa qodobada kaleed idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida ururada bulshada ee ka jira magaalada muqdisho oo ka biyodiiday qaabka loo soo xulay guddiyo dhowaanta la ansixiyey ururka ahlusunna wal-jamaaca oo digniin u soo jeediyey idaacadda galguduud islamarkaana xabsiga u taxaabay qaar ka mid a shaqaalaha idaacaddaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka marka horese warkii dunida
isbahaysiga sacuudigu hogaaminayo ayaa dib u bilaabay weeraradii xagga cirka ee ay ku hayeen mucaaradka shiicada xuutiyiinta ee dalka yeman kadib markii ay dhammaadeen shan maalmood oo xabad joojin ahayd oo loogu talagalay in dadka tabaalaysan lagu gaadhsiiyo gargaarka bini'aadannimo xabad joojinta ayaa dhammaatay gelinkii dambe ee shalay oo axad ahayd waxaana markaas kadib ay diyaaradaha isbahaysigu bilaabeen in ay duqeeyaan goobaha ay ku xoogan yihiin mucaaradka xuutiyiinta ee ku yaala magaalada tan iyo bishii maarj waxaa isbahaysigu weeraro xagga cirka ah ay ku hayeen xuutiyiinta ay taageeraan dowladda iiraan kuwaas oo gacanta ku dhigay caasimadda dalkaas ee sanca weerarada ayaa ku soo beegmaya iyada oo ay dalka sacuudiga ka bilaabmeen wadahadallo ku aadan xiisadaha ka taagan dalka yeman kooxda daacish ayaa shalayto waxaa la sheegay maanta oo axada in ay qabsadeen caasimadda gobolka ramaadi ee dalka ciraaq taasi oo ay sheegeen inay tahay guushii ugu ballaadhnayd ee ay gaadhaan sanadkan waaxda difaaca maraykanka ee bentagoonka ayaa ka gaabsatay inay xaqiijiyaan hadalkaasi ay soo saareen ururka isis waxaana wasaaradda difaaca ee maraykanku sheegtay in gobolka ramaadi uu yahay meel la isku haysto hase ahaatee afhayeenka gobolka al ambar ee dalka ciraaq ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ka carareen magaaladaasi maleeshiyaadka oo ku socda bartamaha magaalada ayaa la sheegay inay qaraxyo lala eegtay iyagoo calankooda madowna ka taagay dhismaha dowladda hoose ee magaaladaasi mudaharaadayaal u dhashay dalka israel iyo ciidamada booliska ee dalkaas ayay isku dhaceen falastiiniyiin dhagax tuuraysa oo ku sugan bariga magaalada qudus kumanaan yuhuudah ayaa socod ku maray magaaladan iyaga oo xusaya siddeed iyo afartan guuradii kasoo wareegtay markii ay magaaladani gacanta ku dhigeen ciidamada booliska dalka israa'iil ayaa ku qiyaasay dadka isu soo baxan ka qayb qaadanayay inay gaadhayaan ilaa soddon kun oo israa'iiliyiin ah kuwaas oo socod ku maray qaybaha kala duwan ee magaalada waxaana ay xusayeen markii ay dowladda israa'el qabsatay bariga magaalada qudus kadib dagaalkii lixda maalmood socday ee dhacay sanadkii kii ay la galeen dalka jordan wararka ayaa sheegaya in la dhaawacay qaar ka mid a ciidanka booliska islamarkaana la xidhxidhay dad falastiiniyiin ah kadib markii ay ciidamada isku dhaceen
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay inay shaqada ka joojinayaan saddex ka mid a hay-adaha samafalka ee ka howlgala somalilan iyagoo ku eedeeyey inay dhex galeen siyaasadda gudaha ee somalilan la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha hay-adaha caalamiga cabdifataax saciid axmed ayaa arrimahaasi uga waramay ismaaciil xuseen farjar
runtii hay-ado badan baa waddanka jooga waxaa jooga boqoliyo toddoba hay-adood aanay ku jirin kuwa u n ka iyo european unionka marka waxaad moodaa baryahan dambe hay-adihii in arrimahin somalilan siyaasadda ay soo dhexgaleen runtii aanay ahayn wax runtii aada u wanaagsan iminka saddexaa idada xukuumad ahaan aan focuska ku haynaa ama aan runtii aad aan iminka daba soconaa xukuumaddan go-aan baan ka qaadanay in aadaha runtii wax degdega runtii arrin degdega laga qaabto maadaama runtii fawdo iyo qabs aan loogu talagelin dadkii horena waddanka ay ku yimaadeen inay mateereen ama ma caawinayaan ma ogtahay macaawino dee ma ogtahay keenayaan dadkeena laakiin ay isku bedeleen hay-ado siyaasadeed oo runtii aanan loogu talagelin marka runtii xukuumaddu arrintaa waan adag bay ka qaadatay waxaanan jecelnahay runtii in hay-adaha caalamiga ah inaan u qorno iyo meelihii ay ka yimaadeen aan la socodsiin laakiin dee hay-aduhu miyaanay madax bannaanayn oo shaqooyinkooda iyo habkay u shaqaynayaan miyaanay u madax bannaanayn oo ma- wax idinka idin hoos yimaadaa sababtoo dee cidba shaqay leeyihiin ay u yimaadeen dalka saaciil hay-aduhu madax bannaan yihiin taana ciddiidana runtii ma jirta laakiin hay-aduhu ma madax bannaaneen siyaasadda somaliland dhex galaan ama moogta ku dhex milmaan marka waxaa dhacdo cadeymo aan hayna xukuumad ahaan haa-adihii caalamiga ahaa oo qaarkood ay dhex fadhiyeen xisbiyada mucaaradka iyo xisbiyadii kaleba iyo shirarkoodii runtii looguma talagelin waxa weeye siyaasadda waddanku ay leeyahay caalamka kala socoto de siyaasadda interference ma awoodu ma keenayso inay dhex galaan siyaasadda waddanka uu leeyahay ama de waxday u banaynay shuruucda ama dastuurka waddanka u yaala marka qaar badan waxaad moodaa runtii inay ka talaadsadeen marka horena waddanka codsiga usoo qorta inay kusoo galeen wuxuu ahaa inay runtii iyagu doonaa inay macaawin ahaan waddanka ku yimaadaan ay caawiyaan iyagoo caalamka lacagta kasoo qaadeen ay kasoo qaadeen magaca somaliland marka ay runtii waxaan loogu talagelin oo siyaasada ay dhex galeen inta aad media ka hadlaysaan oo la taliyay madaxweynaha tahay wasaaradda qorsheynta wasaaradda arrimaha dibadda intaa isu timaadaan maxaa iyaga ugu yeedhi weydeen ula fadhiisan weydeen oo odhan weydeen waxana marka hore saasaa isu diiwaan geliseen iminkana waxyaabahaasaan ka cabanayna maxaad iyaga u hor fadhiisan weydeen runtii waa arrin iminka arrinkan arrin uguba cusub wasiirka sasore wasiirka arrimaha dowladdu door socdaal ugu maqan wadamada yurub sida talyaaniga iyo norway run shaqooyin wanaagsan uga soo qabtay xukuumadda dee mar walba markaa ciddii joogta kolley de anagu de anigu cabdi ahaan de waxaan ka tirsanaya madaxtooyada madaxtooyadii wasaaradda arrimaha dibadda qorsheenkuna de isku polisin bay yihiin marka marba ciddii joogta ayaa runtii dee focus garaynaysa ama hoos loo eegeysa dhalinyaraha markaa lasoo gudbiyo de wasiirkuna iyo xukuumaddaba wada socdaan waxana de waxa moogta u gooni ah wasaaradda ama wasiir gooniya ma aha marka ma noo sheegi kartaa hay-adaha magacyadooda runtii ma doonay inaan ka ordego hadda runtii ismaaciil way soo bixi doona qoraalana maadaama qoraalaan ku qornay hay-adahaas halkay ka sugeen jawaab baan ka sugaynaa qoladii soo birsatay
waan gartay haddaan u nimaadno dalka kuwait baad ku sugan tahay maxaa isaga aada u tagtay runtii waxaan u tagnay laba waxyaabood marka hore waxaan rasaarada ama message aan ka tagnay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo runtii ku socday amiirka dalkan kuwait fund oo runtii aad garanayso aad iyo aad nooga caawisay maxaa helay erboodadeenna oo runtii maalgelin wanaagsan runtii gelisay waana runtii mahad celinay rasaaradaana runtii waan gudbinay waxaa kaloo jira bayta shakaad oo runtii aroomaha somaliland xarunteeda noo dhisay iminkana mashruuci kale hablaha wada intaba mahad celin iyo isbarasho waxaa waddankan jira runtii toddobiyi toban hay-adood oo caawiya muslimiinta iyo caalamka oo dhan dowdabo badan oo maanta qaniya ay caawiyaan iyo inayna sii caawiyaan sii wadaan waad ogtahay waddankana baahi badan baa jirta waxyaabo badan baa jira waxyaabaha insha allah iminka aan jecelnahayn aan u gudbinay waxaa kamid ah naga caawinaa xagga biyaha oo kale runtii baahi badan ay ka jirta ama ceelasha oo kale
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax siciid axmed oo ah la taliyaha madaxweynaha somalilan ee arrimaha hay-adaha caalamiga wuxuu waramayey ismaaciil xuseen farjar
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kala duwan ayaa idaacaddeeda aad ku maqli doontaan haatanna maamulka idaacadda galguduud ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ahlusunna wal-jamaaca ay xabsiga dhigeen agaasime ku-xigeenkii idaacaddaas islamarkaana ay amar ku siiyeen idaacaddaas inay joojiso idaacado kale oo ay baahiso idaacaddan iyo weliba wararka la xidhiir dhismaha maamulka gobolada dhexe agaasimaha idaacaddan galguduud cabdifatax xasan faarax ayaa arrimahan uga warramay cabdiraxmaan xuseen fure
golaha wasiirada soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey guddiyada madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha iyo golaha adeega garsoorka oo dhammaantood udubdhexaad u ah hiigsiga doorashooyinka labada kun lix iyo tobanka inkastoo ay ansixintooda soo dhoweeyeen qaar ka mid ah bulshada ayaa misana waxaa jira kuwa dhaliilsan hanaanka lagu soo xulay saddexda guddi sahre cumar maalin gudoomiyaha ururka inxa ayaa sheegtay in inkastoo ay soo dhaweynayaan dhismaha gudiyada misena ay dhaliilsan yihiin saamiga ay dumarka ka heleen oo ah kuwa aada u yar kadib kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho horta gudiyadaas waa guduciyeen sharciyeysan ee la sameeya ee ahda guddiga hadda ee dadka ay ku wareersan yihiin oo aan loo fasirin waa guddiga xuduudaha iyo federaaleynta labada arrimoo la israacsiiyey aaday culeys u leedahay marka federalismka dadkan oo annaga aan dastuurka u qornay iyo dastuurkan hadduu sub u qoran yahay waxyaalo badan oo kala dhexeeyaan federalismka waxaa laga wadaa nooc min adowlad dowlad waxay noqon kartaa boqortooyo waxay noqon kartaa dimuqraatig waxay noqon kartaa muxuu ahay dad kaligiis taliya haysan karo dowlad federaal marka la yidhaahdo waxaa ka dhismaya states stateskaas waxay yeelanayaan dowladda sorta federaalnimada waxaa lagu yaqaanaa inay laba gol leedahay inay baawarka qaybsan tahay khayraadka inuu wada qaybsan yahay marka arrimahaasoo dhan oo federaalka combact ku ah iyo in laysku xiro xuduudihii inkastoo subcommittee loo kala bixi karo waa muxuu ahaay dad waa xoogaa culeysay leedahay sidoo kale xaliimo jaamac oo ah la taliyaha ururka iswa arrimaha dastuurka oo arintan ka hadashay ayaa sheegtay inay ku faraxsan yihiin tirada haweenka kasoo galay gudiyada balse ay aada ugu hooseyso inta ay filayeen
dowladda dhexe wax badan ba ayaa aan ka tirsanaynaa constitutionka siduu yahay iyo arrimaha dadaalka iyo ballanqaadyada ay sameeyaan ma fuliyaan hadda annaga waxaan ku jirnay qoladii kala shaqaysay baarlamanka sharciga doorashooyinka inay boqolkiiba saddex inay noqdaan sagaalkooda xubnood gabdho horta aad baan ugu faraxsanahay guddigaas gabdhaha soo galay baa gabdho lagu aamini kara aanana ku kalsoonaan karnana laakiin weli cabashaan ka qabnaa waxbaa ka dhiman baan leenahay xumahay arrimaha guddiga oo arrimaha garsoorka ah oo iyagana ilaa saddex xubnood aan ka rabnay inay hal gabar keliyaati ku jirto marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay labada xubnood ee kale hadhay ay gabdho ka dhigaan arrintaasna aada iyo aad baanu uga codsanaynaa guddiga kale oo isaguna xuduudaha isagana aad iyo aad baan uga xunnahay waxa weeye hal gabar keliyaataa ku jirta marka dowladda dhexe arrimahaas waa ku dhaliilaynaa dhanka kale suldaan barre salaad axmed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolada jubbooyinka ayaa dhankiisa dhaliilay hanaanka loo dhisay gudiyada doorashooyinka iyo xuduudaha oo uu xusay in shaki ay keeni karaan laakiin waxaan ka hadlaa guddiga muxuu ahay electionka xilliga soo socda iyo kan xuduudada labadaas guddi waxaa waaye inay meeshii munaasabka ahayd ay marin baan aaminsanahay sababta oo ah soomaaliya labaatan iyo shan sano ayay dhibaato ku jirtaa shan iyo labaatankan sano dembi ilaahay laga gala waxaa ugu weyn shirki baa ugu weyn dembi soomaaliya laga galay shayga ugu weyn oon anigu aaminsanahay waxaa weeye waxaa la yidhaahda muxuu ahay gudiyadii shalayna waxaa lagu salayay dowladda iyo dadka ummaddana waxaa loo sheegay in lix iyo tobanka higsi as jira oo one man one fowd loo gudbaaya haddii one man one fowd loo gudbaaya macquul ma noqonaysa in haddana guddigii lagu sameeyay waxaa laga duulaayay oo laga guuraayay oo muxuu ahay kaankaraha ahay mar hadday gudiyadii ku salaysan yihiin anigu waxaan ka qabaa walaac weyn ururada haweenka ee kulanka ka qaybgalay ayaa dhanka kale ka hadlay shirka maamulo samaynta gobolada dhexe oo iminka ka socda magaalada cadaado iyagoo sheegay in booqasho ay dhowaan ku tageen haweenka halkaasi ay ka codsadeen odayaasha dhaqanka iyo musharaxiintuba inay ilaaliyaan doorka haweenka ay ku leeyihiin maamulka iyo sidii ay xaquuqooda u heli lahaayeen waatan sacdiye ismaaciil oo madax u ah ururka haweenka sareedo oo hormuud u ahayd ololahaasi waxaana halkaa u aadnay si aan haweenkaas aan u badbaadino in aan cid kasta oo maamulka raadinaysa gobolada dhexe haddana ay ku daraan in ay arintaas haweenka qusaysaa ee ah in haweenku ay dan u tahay ay tanaasulaad badan u sameeyaan isugu yimaadaan meel dhexe maamul wanaagsan iyo ay u sameeyaan maxaan ku dhahdaye wax un bulshada goboladaas dhexe dan u ah marka maxaa idinka suurtagalay ololahana dadaalka ugu jirteen tanaasulaad in la sameeyo si dadka maamul midaysan ay u dhistaan inkastoo ay jireen dhaliilo yaryar oo habka maamulka ku wajahan wallaahi inkastoo horta carqaladan yaryar ay iska jiraan oo khilaafaad yaryar meesha ay jiraan oo nin walbaaba uu raadinayo waxa uu haminayo keliya aad moodo inuu danaynayo haddana waa jireen dad badan oo aan u tagnay oo annagana soo dhaweeyey oo na qiimeeyey qaatayna fikirkii annagu aan wadnay weliba aan waxa aan warsanay waxay ahayd inaan helno kootada haweenka soddon boqolkiiba soddon inaan ka helno ayadana dad baa naga ogolaaday oo kamid ah raggaas aan u tagnay haweenka mar walba waxaa weeyaan ay waxay u taagan yihiin dib heshiisiinta dalka inay qayb lixaad leh ka qaataan waxa weye khilaaf walboo yimaada ayagu ka mid maaha waayo haweenku mar walba waxay ahaayeen kuwii u halgamayay in ay helaan horumarka dalkooda siday caruurtooda u badbaadin lahaayeen annaguna waxaa ahayd taas inaan ka qayb qaadanayo wax lamid ah saynab abuukar v o a muqdisho
warbixintaasi waxay nala socodsiinaysay wariyaha v o eda saynab abuukar waxaanay ahayd warbixin ka hadlaysay qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo hogaanka dhaqanka oo iyagu saluug ka muujiyey qaabka loo soo xulay guddiyo dhowr ah oo dhowaanta ay meelmariyeen golaha wasiirada ee soomaaliya kuwaasi oo howlgelintoodana la sheegay inay muhiim u tahay hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka haatana aynu hore ugu sii soconno warbixintii hadda uu ismaaciil idiin sheegay waa maamulka idaacadda galgaduud oo sheegay in mas-uuliyiinta ururka ahlu sunna waljamaaca xabsiga dhigeen agaasime ku-xigeenkii idaacaddaasi islamarkaana ay ku wargeliyeen in la joojiyo idaacado kale oo ay baahiso idaacadda galgaduud agaasimaha idaacaddaasi haddaba cabdifataax xasan faarax ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda cabdiraxmaan xuseen fure
amarkan la xiriira idaacadda in la xiro laba habeen ka hor ayuuna soo gaaray oo agaasima ku-xigeenka raadiyo galgudo cabdilqaadir guure ula soo hadlay taliyaha saldhigga guraceel ee ahlu sunna waxa uu u sheegay marka agaasima ku-xigeenka in idaacadda haddii la xirayo loo baahan yahay in waraaq lala yimaado oo maamulka ay kasoo baxdo afna aan wax lagu xirin maadaama arrintaas goob badan markaasi keentay kadibna uu taliyaha qadka ka baxay xilligaa kadib waxaa kusoo xigtay in galabta loo yeero agaasimo ku-xigeenka idaacadda cabdilqaadir markii uu tegay saldhigga ayaa waxaa halkaasi uu kula kulmay mas-uuliyiinta u yeertay xilligaasi qadka telefoonka ayuu igula soo xiriiray wuxuuna ii sheegay in saldhigga uu ku sugan yahay oo loo yeeray laakiin daqiiqado kadib oo aan ku celiyay ayaan telefonkiisa oo dhansan aan ogaaday waxaana ka shakiyey cabdilqaadir in uu xiran yahay iyo in telefonka uu ka damay xiriiro dheeriyahon sameeyey ayaan ku ogaaday in cabdilqaadir laga qaaday telefonka islamarkaana xabsiga la dhigay arrintan ma garanayno sababta keentay laakiin fure saddex iyo toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa jiray isfahamwaa maamulka idaacadda iyo maamulka degmada ahlu sunna ka oo ku aadanaa qodobo ay idaacadda inay fuliso ay ku amreen islamarkaana aan anagu ku tilmaamnay inay tahay mid aan suuragal ahayn maxay tahay markaa ma laidii sheegay markaasi sababta ay tahay inaad idaacadda u xirtaan waxaa jira qodobada marka aynagu soo rogeen oo warbaahinta deegaanka markaa ka howlgashaa ay kusoo rogeen in aysan baahin wararka la xiriira maamul sameynta gobolada dhexe hagaagi iminka ka socda arrimaha dowladda iyo ra-di galgudo oo si dheeriya marka loosii amray inay joojido warbaahinada dhexmara qaarkood waxaana idaacadda ra-di galguduud oo magaalooyin badan ka hadasha sida guriceel iyo xarunta gobolka dhuusmareeb iyo deegaano kale ay baahisa oo dhexmara idaacad badan oo ay kamid tahay idaacadan iminka wareetirsiinaya c o a oo aan deyno marka waxaan sheegnay inaysa suuragal ahayn in warbaahinada qaar aan joojino iyo in wararkaas aan joojino maadaama idaacaddu ay tahay mid madax banaan arrimahaasna maamulku uu si aada markaasi uga xanaaqsanaa oo in la fuliyo ay doonayeen arrimo badan oo sidaas ayaa la isku mari lahaa arrintaana waxaan rumaysannahay agaasima ku-xigeenka loo xiray inay kaa la xiriirto waan gartay laakiin idinka keliya miyaa laydin bar tilmaamaystay oo laydin leeyahay waad xiraysaan oo idaacado kale ma sii deyn kartaan oo waxyaalahaas shirka kama hadli kartaan mise idaacadaha meelaha gobolkaasi ku yaal o dhan ba amarkaasi la siiyey
idaacadaha ku yaala guraceel ayaa la siiyey laakiin innaga waxaan uga gedisannahay guraceel keliya kama hadalno istuudiyaal badanaan leenahay raadiyo galgaduud oo dhuusmareeb ku yaala guraceel deegaano badana laga dhegeystaa marka marnaba amarkaasi inaga inaana qaado karin ayaan u sheegna oo hal magaalo amar ka socdo ama maamul ka jira aysan suuragal ahayn inaan uhogaansano maadaama raacdii meelo badan codkiisi laga dhegeysanaayo dalistayaal badan ku xiran yihiin wararkuna aysan lahayn in dhinac markaasi loo leexdo oo haa dhinac marka warkoodii la boonbooniyo taasna aysan suurageli karin marka si gaar ayaad u malaysaa in idaacadda raadiyo galgaduud ay culeys maamulka u saarayeen waana mida keentay in idaacadda keliya dhaheen hal la xiro aan noqono marka la fiiriyo waa markii labaad oo raadiyo galgaduud in la Waan xiro gartay.
maamulka ahlu sunna ay la damacsan yihiin
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha idaacadda galguduud cabdifataax xasan faarax oo u warramayay waryaha v o a cabdiraxmaan xuseen fure
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a hogaamiyayaasha siyaasadda ee dalka yeman ayaa ku kulmay maalintii shalayto caasimadda dalka sacuudiga ee riyaad iyaga oo ka wada hadlaya dhexdhexaadin la xidhiidha dagaalada ka socda yeman kulankani wuxuu kusoo beegmaya iyadoo qayb ka mida dalka yeman ay ka socdaan dagaallo kala duwan wariyaha v o eda edward iranian ayaa warbixintan noo diyaariyey ismaaciil farjar ayaana soo koobaya
shirka ayaa ku furmay qoobka ciyaar iyo cayaaro kala duwan oo caan ka ah dalka yeman waxaana goobtan ku sugan ilaa afar boqol oo ka mid a hogaamiyaasha ugu sarsareeya dalka yeman oo ka wada xaajoonaya xiisadaha ka tagan dalkaasi iyo weliba howlgallada militari ee socda madaxweynaha dunidu aqoonsan tahay ee dalka yeman cabdirab mansuur haadi ayaa ku adkaystay in qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqayay in awoodda dib loogu celiyo xukuumaddiisa la meel mariyo ويكفيه ما هو فيه من الأنا ولكن يتحقق ذلك إلا xuutiyiintu waa mid ka mid a dhinacyada ku lugta leh dagaalka ka socda dalka yeman hase ahaatee kama qayb gelin shirkan ka soconaya dalka sacuudiga waxayna codsanayaan in lagu qabto dal dhexdhexaad ah iyaga oo dalka sacuudigana u arka in uu yahay dalka hogaaminaya huwanta ay dagaalka kula jiraan haddaba ka maqnaanshaha xuutiyiinta ee shirka ka socda sacuudiga sidee saamayn ugu leeyahay waxaa arrintaas ka hadlaya maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah isla markaana ku sugan dalka britain Ee, dee markaa haddii aa la yidhaahdo way ka maqan yihiin qoladii xuutiyiintu oo laba bo- boqol iyo labaatan kun oo ciidana haysta magaaladii weynada sanca haya magaaladii magaalooyin fara badan ka dagaalamaya duqayntu iyaga ay ku socoto ciidankii oo dhan gacanta ugu jiro ay ka maqan yihiin wax lala dagaalamayo iyo rabshada waxa keenay iyo dhibaatada ka socotaana iyo in xuutiyiinta iyo wadamada kale ee kusoo duulaya tobanka ah ee- ee ee gacanka ca- cadmeed la yidhaahdo dee maxaaba ka hirgeli karaad umalanaysa marka waxa weeye wax badan halkaasoo heshiis oo ka baxaya ma jira waayo labadii dhinac is hayay ayaa meesha ka maqan qolada xuutiyiintii waxay leedahay ee, haddii aanu meel shirku meel dhexa ka dhacayn sacuudigii oo ah kana soo weeraraya annaga ee dagaalka nagu haya ayaa lagu qabanaya caasimadiisii wax suuro geli karaya maaha ha noqdo shirkani mid dhaxa oo meel dhaxa lagu qabto dabeetana waan ogol lahay inaan ka wada hadallo sidaasay leeyihiin wax badanna kama suuro geli karaan baan jeclahay kasakow dhinacyada ku hirdamaya dagaalada ka socda dalka yeman sidoo kalena waxaa ku lug leh quwado caalami ah oo ku loolamaya siyaasadda gobolka maxamed xaaji maxamuud ayaan mar kale weydiiyey jidka labaad ee u furan si xuutiyiinta loogu qanciyo in ay ka soo qayb galaan wadaxaajoodka Ee, de waa dal aada u weyn weeye waa dal hostile oo marka dagaal ay noqoto buurale ah oo aan cidna lagaga adkaan karin Ee, nimankana waa niman aada u huraysan weeyaan magaalooyin waaweyn bay haystaan hubkii oo dhan baa gacanta ugu jira Ee, haddii cid lala xaalayo oo la doonayo in halkaa nabad laga dhaliyo waxay noqonaysaa cidda keliya iyaga la wajahayaa iyaguna cadaalad daray sheeganayaan oo waad ogeyd oo labadii kun iyo afartii ilaa iyo ee, labadii kun iyo tobankii waxay lahaayeen waxa weeyaan cadaadis baa dalka naga haysta dhinaca dhaqaalaha cadaalad darana haysata wax badan baana haysta waana say u dagaalameen weeyi marka hadda waxaa xalkuu noqonayaa keliya in la helo in iyaga iyo cidda kale ee dalka leh ee wada leh ay maaragtay ay wada fadhiistaan hadda waxa uu ku baaqayaa cabdurabu almansuur hadi oo ah madaxweynihii hore ee xukunka laga eriyey wuxuu ku baaqaya in dalka federaal loo rogo oo ee, nidaamkii hore uu samaysnaan jiray laga kaxeeyo nin walbaba cadaaladiisa helo haddana waxa uu daba dhigayaa in hubka laga dhigo qolada xuutiyiinta waxaan weli isku arkaa inuu yahay madaxweynaha dunidu ay taageersan tahay iyaguna waxay isku arkaan kuwa xaqiiqda ka jirta ee dalkii gacanta ku haya bedidiisi inay yihiin marka hawshani ma aha hawl dhib yar oo yaraanaysa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yeman ismaaciil sheekh axmed ayaa dhinacyada ku kulmay riyaad ugu baaqay inay u hoggaansamaan shuruudaha heshiiska xabad joojinta مناشدة لكافة الأطراف بضمان تيسير وصول wuxuu ku baaqay in dhinacyada oo dhammi ay ka soo xaadiraan shirka islamarkaana ay oggolaadaan in kooxaha gargaarka bini'aadannimo ay si nabad qab ah u gaadhaan goobaha ay doonayaan ee dalka oo dhan islamarkaana aan la bartilmaameedsan dhismayaasha muhiimka ah sida garoommada diyaaradaha dekedaha iyo waddooyinka mid ka mid a shaqaalaha gargaarka ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee sanca ayaa wariyaasha u sheegay in kaalmo ay waday hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay in ay soo gaadhay magaaladaas islamarkaana loo qaybiyey shacabka yeman
mahadsanid ismaaciil farjar oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington gabagabadii idaacaddeenan saaka ee subaxnimo ayaynu kusii dhownahay dhinaca heesaha ayaynu jaleecaynaa fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii aanbabaxaya socodka inaan eebay igu qadin
heestaas axmed cali cigaal waxay gebagaba u tahay idaacadayadii subaxnimo oo ay saako siddeed tobankii may labada kun iyo shan iyo toban tahay idinla socodsiinayeen sahra ciidla nuuryaano ah ismaaciil xuseen farjartan iyo intayna idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.